aynu ku bilowne mid ka mida mas-uuliyiinta gobolka hiiraan ee hogaaminaya ciidamada deegaanka ayaa v o a u sheegay in ciidamada militariga soomaaliya ay gudaha u galeen aagga waa magaalada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ciidamada ayaa la sheegay inay miino baaris ka wadaan meelo la sheegay inay miinooyin ku xireen al-shabaab gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalane oo qayb ka ah howlgalka ciidan ayaa wariyaha v o a ee beledweyne xuseen xasan dhaqane uga waramay howlgalka ciidanka iyo goobta uu hadda ku sugan yahay walaal aad u mahadsan tahay wararka ugu dambeeyay waxaan ku sugannaha degmada aadayabaal si nabadgelyaha u galna waxa dhibaataana kama dhicin ciidamada xooga dalka kuwa danam macuusley dadka qaybihiisa kala duwan dhammaan shacabkii hirshabelle soo abaabulay gaar ahaan waxaa hogaanno ah nin la yidhaha corneyl saney anigana waa la shaqaynaynay maadaama hadda deegaanka uu kasoo jeedo waa xoojinaynay marka si dhibaato la-aan ah lagu galay wax dhiba kama dhicin dhibaata meesha waa ka jirtaa oo ceelishii ka gubeen dadkii shacabka aha banaanka ku sugan anagu ku tugan anugu maadnay ay dhibaato badan gaarsiiyeen ay guryihii kasoo baxeen ceelishiina ka gubeen muumin waxaa tahay guddoomiyaha degmada maxaas maxaasna waxa ay soohin la leedahay aadan yabaal waktiga hadda aad ila hadlaysid gaar ahaan xaggee kaga sugan tahay aadan yabaal walaal aadan yabaal waxaan ku sugnaanahay magaalada koonaheeda oo dhanka koonfuro wadada hoosha kasoo gasho sida taqaanid aan ku sugannahay magaalada geesahoodo dhan waan ku sugannahay ciidamada ku sugan maadaama magaaladu gaar ahaan degmada dilisoo xadkeena todoba kilomitr oo u jiro haddana dad ahaan iyo dal ahaanba isku deegaan nahay marka sidaasaan usoo galnay waxaana caawinayna sidan kuu sheegay ciidamada huganka ah oo howlgalka loo soo xil saaray aan anaga ka deegaan ahaan caawinaynay mase ka degmahaan ayagaas amarkoodaana ku shaqaynaynay waxaana uga suganahay meesha hadda ku sheego dhanka koonfurkan kasoo galnay dhanka kale madaxna ayagana waa lagu sugan yahay nano cawsleyaa jira laakiin ciidamada danam iyo ciidamada guutada sanayaan la howlgalayna aniga hadda dhanka magaalada muqdisho xitaan base dhanka waqooyiga koonfure wadada kale wadada u kala baxdaa wadada koonfuran ku suganaha marka meeshaasi dhibaato aad u badanaa ka jirta dadkii shacabka kusoo barakacay inankay kasoo baxeen guryihii ceelishiina ay ka gubeen macluul iyo qoraxna ay ku haydaa biyolaan iyo baadlaanna ay ku haysaa dadka maxay idiin sheegeen magaalada ayadoon dagaal ka dhicin inay banaanka soo baxaan waxa ku qasba ma idiin sheegeen walaal waxa ku qasba ayagaa ku qasbay wax kaloo kubax ku qasba ma jiraan dadka waxa ku qasba ayagaa ku qasbay dadka amar ay ku baxeena magaalada ka baxay yidhaheen ayagoo waxba wadanay kasoo baxeen ceelashiina waa ku horgubeen ceel kaloo biyo laga laba ceel ee magaaladooda labadiina waa gubeen ceel kaloo biyo laga dhaansadana male
muumin wararkaan helayno dhinaca bariga deegaano ku yaala aadan yabaal in xalay duqeen iyo howlgalba uu ka dhacay taa maxaa nooga biiri kartaa guddoomiye maadaama meesha aad joogtay walaal howlgalku waa siciyaa sida la socotid jihooyin badan oo ka socdaa aniga xalay howlgala ciidamada hadda danam oo kumaadoosta xalay dhinacaasi howlgal qaadeen ayagana soo bandhigaa hadda kolba howlgalka waxay ku dileen iyo waxay kusoo qabteen guulo badanana laga gaaray ayagana hadda waa isla joognaa howlgalkuna mid hadda maanta maan horena waa u socaya hadda kadibna waa soconaya intayn marku wadankay ku dambeeyaan kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan muumin maxamed xalane wuxuuna u waramayey wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane